kulanti wacan wanaagsanna maaba akhyaarteeda qiimaha badan ee daafaha dunida nagala xidhiidhay halkani waa radio harwanaag oo aad kala socotaan stuudiyaha magaalada hargeysa kuna soo dhawaada mid ka mid a barnaamijkeeni fanka iyo suugaanta waxaan soo dhegeystayaal aynula socono oo ay khadri ka mid tahay ashkaasta marka la eego baala fanka soomaalida baarka sare kaga jirta aadkana caanka ugu ah luuqeynta heesaha u janjeera dhinaca xaramtaynta dareenka caashiqa ee da kastaaba xiisayso taageerada telekoobka beeshay ee loo hayo khadre iyo fankeeda ayaa lagu tilmaamaa tu ka soo maaxanaysa qeyb kastoo ka mida bulshada afka soomaaliga ku hadasha taasoo la odhan karo waa mid ka dhalatay qaabka masiixiyadda iyo luuqda aadka u macaan ee khatar looga bartay sida ay tilmaamaan badiyaa dadka u dhun daloola arrimaha fanka khadri waa fanaanad heesaha badweynta ee ay soo bandhigtay muddadii geedifaneedkeeda ay noqdeen kuwo maguuraana oo jilba jilkan ka dambeeya dooqiisa ka naqaysto halka in badan oo ka mid a ehelka fanka iyana si gaara xiisahooda ugu saleeyaan inay khadri tahay hobalad marka la eego masiixiyaddeeda hadday noqoto habka jirinta sheekada riwaayadaha iyo qaadista heesaha labadaba ay ku caanbaxday fanaanad si xeeldheeri ah dareen ugu muujisa duluucda waxa ay ka hadlayso sheekada amba heesta ay ku luuqanayso inta aynaan haddaba dhegaystayaal gudagelin qaabfaneedka fanaanadan iyo heerarka kala duwan ee fankeedu u kala gudbay waxaan tabayaa idina aad tabaysaan sidaan qaba kulley xogta ku saabsan talow khadra daahir halkeebay ku dhalatay noloshii barbaarnimo qoyska ay ka dhalatay iyo guud ahaanba waa tuma jawaabtana waxaan u daynayaa fanaanadda waa tahay aanu gudubno xilligii barbaaristaada amba waktigii aad barbaartay carruurnimadaadii bal sida aad u barbaartay iyo halka aad markaa noloshaadaasi barbaarnimo kusoo qaadatay maxaad iyagana nooga tilmaami karaysaa markaa waxbarashada ilaa heerkibaad ka gaadhay markaa ma xagga fankaad u weecatay maadaamaad faraha ka qaaday waxbarashadii markaa bal habdhaceedii ma xasuusan kartaa heestaasi aada dugsiyada ka qaadayseen waatahay dhegeystayaal haddaba markii ay halkaasi maraysay khadraa daahiciga iyadoo markaasi fasalka sideedaad dhigatana hanuuninihii dadweynaha lagu jiri jiray wakhtigaasi ay ka qaaday mid ka mid a heesaha wadaniga ah oo uu sameeyey macalinkoodii sida ay tilmaantay carabiga u dhigi jiray cali ibraahim iidle oo reer hargeysa ahaa waxa ay cagti gelisay dhinaca fanka eerteedii ugu horreysayna waxa ay ku luuqaysay sanadii kun iyo sagaal boqol iyo toddobaatan iyo afartii taasi oo uu habka loogu luuqeynayo amba laxanka heesta ku laray faalax qaasim naaji halka midhaha heestaasina uu curiyey allahu naxariista ee maxamed cabdi weerax abwaankii la odhan jiray oo dhowaanta ku geeriyooday magaalada hargeysa taas waxay ahayd markaas heestii kugu horreysay ee aada ku luuqayso idaacaddana markaasi u xiroota bal markan haddaba aanu wareegno dhinaca rawaadaha tii kugu horreysay iyo sida aada uga qayb qaadatay cidda lahayd iyo kaalinta aada markaasi ka jidaysay wahagaag dhegeystayaal waxaa haddaba la soo gaaray gebagabadii qeybteena hore ee waraysigaasi aan la yeeshay khadar daahir cige ee ay kaga warramaysay geedifaneedkeedii waxaan haddaba jecelahay mid ka mid ah riwaayadaasi ugu horreysay ee ay ka qayb qaadatay ee dabjacayl kariwaa uuna sameeyey abwaanka xasan xaaji cabdilaahi xasan geni kana mid ah riwaayadaha aadka caanka uga ah dhulka soomaalidu degto oo dabcan xasan gerey laftiisana dhinaciisa ahayd ruwaadii ugu horreysay ee uu sameeyo ayaan mid ka mid ah heesihii ay ku wada luuqeynayeen khatar daahiriye axmed cali cigaal idinka soo qaban doonaa taasi ayaanan idinku dhaafayaa inta barnaamijkana mada aynu ku kulmi doonana waa cali caana dhame oo idin leh isma dhaafno
Shine, shine, I pull up the